halkani waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban afhimyada geeska africa iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee v o a somaly com duhur wanaagsan dhegaystayaal waa kowdiiyo barkii duhurnimo saacadda geeska africa washingtonna waa lixdiiyo barkii subaxnimo waa maalin khamiis ah toddobiyo tobanka bisha maarj labada kun labaiyo labaatanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idiinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan qodobadaan idinku haynana waxaa ka mida gabdho dhallinyaro ah oo tababar socday toddoba maalmood loogu soo gabagabeeyey xerada dhadhaab
tababar u qabanay gabdha labaatan dhan sanadkoodana uu yahay labaatan sano ilaa shan iyo toban sano dhexdooda kuwa hadda markii iskuulka loo xiray qaar iskuul dhiganaa jira iskuulka sare iyo qaar iskuul adabogeen gabdhahaas oo laga tababaraya iikana dhinaca saxaafadda laga baraya waxaa la siinaya as-aaska saxaafadda la siinaya sifa ay u noqdaan dad hadhow damba noloshooda ku kabi kara oo nolol maalmoodkooda ka raadsan kara halkaas iyagoo noqon kara dad wariyo madax bannaan inay noqdaan
waxaad sidoo kale maqli doontaan arday baratay cilmiga injineernimada oo wado ka hirgeliyey magaalada boosaaso sidoo kale heesihii iyo ciyaarihii ayaa idiin haynaa marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida ugu yaraan koob iyo labaatan qof ayaa ku dhintay tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen weerar la rumaysan yahay in ay fuliyeen kooxo mayal adag oo ka dhacay dalka niger duqa magaalada tiira u dhow xadka dalka niger uu la wadaago burkina faso ayaa sheegay in rag hubaysan oo mootooyin watay ay bas ku qasbeen in uu istaago waxayna ku amreen rakaabka in ay soo degaan si ay u hubiyaan aqoonsigooda ka hor inta aanay toogan laba qof oo kale ayaa sidoo kale nolosha lagu gubay kuwaasi oo saarnaa baabuur kale kooxaha xiriirka la leh alqaacida ayaa marar badan weeraro ka geystay gobolka isku xidha xuduudaha dalalka niger iyo burkina faso iyo maali injineerada ayaa ku guuleystay in ukraine ay ku xidhaan koronto ku fidsan inta badan qaaradda yurub taasoo u ogolaanaysa wadankaasi inuu tamarta korontada ee uga imanaysay ruushka uu ka maarmo shirkadda enso e oo saldhigeedu yahay dalka belgium oo matalaysa shirkadaha nidaamka gudbinta ee yurub ayaa sheegay in korontada ukraine iyo moldova wadanka laydhaha ay si guul leh ula jaan qaadeen nidaamka korontada ee yurub howlwadeenada ayaa waxay diyaarinayeen tallaabadan tan iyo markii ruushka uu la wareegay gobolka krimiya labadii kun afar iyo tobankii laakiin weerarkii ballaarhnaa ee militariga ruushku ee ukraine bishii hore ay ku soo qaadeen ayaa sababay codsi deg deg ah uga yimid ukraine si loo dedejiyo barnaamijkan oo la filayay inuu qaato sannado kale si loo dhammaystiro wakaaladda wararka ee dalka iiraan ayaa sheegtay in markab nooca xamuulka qaada ah oo imaaraadku leeyahay uu ku degay meel u dhow xeebaha gobolka buushehr ee galbeedka iiraan wakaaladda wararka ee iiraan oo soo xiganaysa sarkaal ka tirsan maamulka badaha iiraan oo lagu magacaabo khooja khosravi ayaa sheegay in markabka uu ku degay meel soddon mayl u jirta dekadda caslawiya waxaana maamulka iiraan ay doonayaan in ay badbaadiyaan soddon qof oo rakaabka markabka ah sarkaalkan ma sheegin magaca markabka balse waxa uu ku soo koobay inuu ahaa markab laga leeyahay imaaraadka sarkaalka ayaa sidoo kale sheegay in markab samata bixin ah iyo laba doonyood ay ku fashilmeen in ay gaaraan markabka ka hor inta aanu degin tobabar socday toddoba maalmood oo ay ka qayb gelayeen labaatan gabdhood oo dhalinyaro ah oo ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa halkaasi lagu soo gabagabeeyey tababarkan ayaa ku saabsanaa aasaaska cilmiga saxaafadda iyo muhiimadeeda wariyaha v o eda dhadhaab axmed nuur cabdulaahi ayaa kusoo waramaya ayaa ka wareystay cabdiraxmaan cabdulaahi oo ka tirsan hay-adda film aid oo qaabanqaabisay tobabarka
waxaan tababar u qabanay gabdha labaatan dhan sanadkoodana uu yahay labaatan sano ilaa shan iyo toban sano dhexdooda kuwa hadda markii iskuulka loo xiray qaar iskuul dhiganaa jira iskuulka sare iyo qaar iskuul adabogeen gabdhahaas oo laga tababaraya iikana dhinaca saxaafadda laga baraya waxaa la siinaya as-aaska saxaafadda la siinaya sifa ay u noqdaan dad hadhow damba noloshooda ku kabi kara oo nolol maalmoodkooda ka raadsan kara halkaas iyagoo noqon kara dad wariyo madax bannaan inay noqdaan in ay noqdaan dad codkoodii sheekooyin soo duubi kara iyo dhacdooyin soo duubi kara kana bixin kara warbixin codkaas hadhow dambo ay maaragtay ku raadsan iibsan karo mise iibsan karo mise bulshada u bandhigi karo kuwa noqdaan marka waxa waaye labaatanka gabdhood ciidana waxaa la tababarayay muddo hal week dhana la tababaray oo asaasi waxaa la barayay basic waxaa la dhahaa journalism waa saxaafadda asaaska saxaafadda ayaa la baraya marka gabdhahaasa diiradda lagu saaray xaga dheer bay ahayd waxaana filaynaa in ifa iyo dhagaxliin aan ka qaban doono marka cabdiraxmaan maadaama aad ka mid tahay mas-uuliyiinta hayadda filmed ee tababarka siisay gabdhahan tababarkan ujeeddada aad ka lahaydeen maxay tahay tababarkan ujeeddada aan ka lahayn axmedo waxa waaye waxii waxaan aragnay maadaama filimid ee tahay hayad dhinaca saxaafadda aad oola shaqayso in gabdhaha mise dumarka ay ku yar yihiin saxaafadda ayaan aragnay maadaama markaa sifa kor loogu soo qaado doorkii dumarka saxaafadda ee kule sifa kor loogu soo qaada gabdhahan saasaa loo soo xushay oo la tababarayay tababarka waxaa qayb ka e gabar xagadheer ee oo horaan la tababaray horaana la tababaray ayada ka ahayd qayb oo tababaraysay la tababaraysay macalinka marka tababarkan waxaa loogu talagalay gabdhahaas in la fahansiiyo muhiimadda ee leedaha saxaafadda in la fahansiiyo saxaafadda halka ay ka geli karaan eena siday uga qayb qaadan karaan marka muhiimadda koowaad waxaa waaye in lasoo xoojiyo awoodda dumarka ay ku leeyihiin dhinaca saxaafadda marka gabdhahan labaatanka gaaraya ee tababarkan aad siiseen door intee leeg bay ka qaadan karaan inay ka qayb qaataan dhanka wacyigelinta waxaan ognahay markay timaada dhanka warbaahinta waxaa qayb ka dhanka wacyigelinta bulshada marka door intee leeg bay ka qaadan karaan inay bulshada wacyigeliyaan axmed horta waxbarashada sideedaba muhiim waaye sida hadda aan kuu sheegay gabadha hadda la baraysa macalinka waa mid uu ardaydii horaan u bare ay ka mid ahayd haddana ayadaa baraysaa qaybta u weyn iyadaa qaadanaysaa macalinka waa in waxyar uu ka qaadanaya boqolkiiba adiga labaatan iyo shan ayuu ka qaadanaya inta kale iyadaa ardaydii wax baraysaa oo la joogtaa marka haddii maaragtay aad fursaddii aad u hesho aad qaadato micnaha aad waxbarashadii aad ka qayb qaadato waxay noqonaysaa in adigana hadhow dad badan aad wax barto waxaa noqonaysaa dhacdooyin fara badan oo maaragtay dunida ka dhacayo oo si qarsooni u dhacayo in aad soo bandhigto maadaama aad xifraddii aad haysato inaad soo bandhigto oo bulshada aad u sheegto ayaa dhacaysa marka dunida waxay ka qaadan karaan adiga qeyblee waxay ka qaadanayan marka gabdhahan qaab nocaayi aad kusoo xusheen gabdhahan maadaama iskuulladii la xiray waxa waaye horaan ayaa la sheego waxaa la sameeyey wacyigelin fara badan raadiyaha laga sheegay waxaa laga sheegay kale gaariga sida wareegaayo xaafadaha haddii qofkii uu u yahay micnaha diyaar inuu galaaskii uu barto wax kale lagaa mara waxaa lagaa rabaa adiga waqtigaadi inaad imaato ilaa adigii waxaa la bilaabana galaaska laba saac oo subaxnimo ilaa lix saac oo maalinimo ayuu dhammaanaya marka waxaa la rabaa in haddii nafaas iyo fursadda aa hayso inaad kasoo qeyb qaadato wax shuruuda waxaa kalood muddooyinkii dambe aad wadeen in dhallinyarada youtubeka isticmaasha amaba leh ee ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab aad iyagu naftooda aad dhiirigelin u samaysaan si markaasi ay u noqdaan kuwo la jaanqaadaya caalamka way jirtaa waxaa jiraan in waayahan dambe dunida inay isbedelayso oo maaragtay qaybta digitalka aad loogu loogu shaqaysanayo marka dhallinyaradii waxaa la barayay maaragtay qaabka ay ugu shaqaysan lahayn youtubeka ay ugu shaqaysan lahayn ayaa la baray waxaana loo sameeyey media hab guri la dhaho internetkii gudi qalabkii waa la casriyeena halkaas oo maaragtay waxyaalahoodii iyo ay soo bandhigan karaan fursadihii aad ku raadsan karto shaqo online ah haddii ay noqoto editing haddii ay noqoto maaragtay aad ku samayn karto ayaa loo sameynaya marka hay-addan aad ay u taageeraysa iidan gabadhan aad tababarka siiseen ama ardayna aad tababarka aad siiseen ardayda kale cusub sii tababaraysa maxay ka dhigan tahay arday qaxooti aha oo saxaafadda bartay inuu sii barayo ardaydii kale qaxootiga dananaysay saxaafadda muhiimadda koowaad oo horta hay-adda ee lahayd ma ahayn in qof maaragtay meel kale ka imaaday inuu mar kasta uu wax baro muhiimadda ma ahayn muhiimadda hay-adda waxaa waaye haddii dadkii u hore loodkii hore wax ay bartay inay u istaagaan bulshada hay-adda hataa haddii guurto dadkaas ay noqdaan dad maaragtay saxaafadda wax ka bari kara bulshada oo sii wadi karo inay noqdaan in ay noqdaan dad iskood maarata wax u qabsan karo inay noqdaan ayay ahayd marka waa waxaana filaya hadda arrintii ay ka lahaayeen way ka mira dhaleen sababtoo ee qof qaxooti ah oo arday soo ahaa ayaa hadda arday yaa baraya arday kale wax marka muhiimaddan waxay ahayd inay dad iskood wax u qabsan karaan hataa hay-adda haddii ay booska ka baxdo in tababarahan iyo xifradahan inay sii wadi karaan ugu dambaynta marka cabdiraxmaan tababarada noocan oo kale aad u qabanaysaan gabdhaha ama dhallinyarada danaynaya dhanka saxaafadda ma sii wadi doontaan axmedo way sii socon doontaa hadda diiradda waxaa lagu saarayaa xarada ifa iyo dhagaxley iyo macalinka ka qaban raba halkaas oo asgan uu ka tababari doono arday dhalinyaro labaatan sano wixii ka yar oo fursad u hayo ka tababari doonaa marka waxaan ku dhiirigelinayaa dhalinyarada haddii aad fursadda a hayso aad ka qaybgeli karto xifradan iyo ku dhaafin waa fursad muhiim u ah waa fursad nolosha haddama hadhow wax ka bedelayso wax kastana maarata haddii aad barato waxaa kaaga fiican maarata inaad inaad barataa kaaga fiican adiga oo maarata hadda intii dadka qaarkii waxay ku raadiyaan lacag baa lagu raadiyaa dadka qaarkii waxaa lagu raadiyaa inay meelo fog a u doonatay u doonatay xifradan xifradan maadaama ay halkaada kugu imaato oo si bilaash u dhiga lagu leeyahay bulshada waxaan ku dhiirigelinayaa in ay ka qayb galaan eena bartaan
aad ayuu mahadsan yahay kaasi waxau ahaa cabdiraxmaan cabdulaahi oo ka tirsan hay-adda film aid oo u waramiyay wariyaha v o eda dhadhaab axmed nuur cabdulaahi iyagool halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a haatanna kusoo dhawaada mid ka mid a heesaan idinku talagalnay
dulqaad ixtiraam leh danay isxilqaamle ducaysanadaa leh dabeecad wanaagsan leh dadkana adiga wamooda dulqaad ixtiraam leh danay isxilqaamle ducaysanadaa leh dabeecad wanaagsan leh dadkana adiga hormooda hormooda adiga hormoodaaye dabuuba hadalkaaga inaan ku doobo ma diidi karaayo dhimada haragaaga inaan ku dagaayo xiskaan dafayn dabuuba hadalkaaga inaan ku doobo ma diidi karaayo daymada haragaaga inaan ku dagaayo xiskaan dafiraynin daryeel laba geesaay dadaala midaynay dami isfahmaaya ayaa isdareensan dadka iska doortay daryeel laba geesaaye dadaala midaynay damiir isfahmaaya ayaa isdareensan dadka iska doortay ayaa isdareensan dadka iska doortay
intaasna waxaan ka gudbaynaa heeskaasi uu nagu loqeynayay fanaanka guuleedsin balkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a dhallinyaro baratay cilmiga injineernimada ayaa dayactir ku sameeyey waddo laami ah oo ay dhibaato ku qabeen ardayda wax ka barata jaamacadda bariga afrika ee qeybta boosaaso dhismaha waddada ayaa waxaa iska kaashaday dhallinyarada iyo maamulka jaamacadda fahad axmed kulan oo ah hormoodka dhaqaalaha iyo cilmiga bulshada ee jaamacadda bariga afrika ayaa uga waramaya wariyaha v o eda boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf
runtii mashruuc weyn buu ahaa oo isku tashi oo jaamacadda ay kow ka ahayd muhiimadda waxa uu kow ka yahay waxa weeye infrastructure ama bilicda jaamacadda qurxinta bilicda jaamacadda iskeedaba marka laga hadlo institutionada waxbarashada waxaa ka mid a kow inay leedahay deegaamayn wanaagsan oo ku habboon waxbaristii ku habboon isu socodkii intaasoo dhan waxay ku leedahay saamayn weyn marka alxamdulilah rabbilcaalamiin yuusufow waad nagala qayb gasheen ardadayada aad baan ugu mahad celinaynaa waddadan markii hore waxay ahayd raf dhibaato ayay ardada ku qabeen marka goorma soo bilowmay in laami la saaro ardadana dhaqaalo laga aruuriyo walahi mashruucu wuxuu lahaa faysas badan laba kun iyo kow iyo tobankii jaamacadda bilicdeeda dhegista interloga laamiga weyn oo hadda jaamacadda soo galo oo aragtay isna oo mashruuc weyn ah laba kun iyo kow iyo tobanka soo bilowda marba waxbaa bilaamayey hadda waxay ka mid tahay inay jaamacadda dhammaatay qaybtii wadada ama dhegista laamiga uu dhammaaday mashruuca kalena loo gudbi doono marka xilli fog buu soo bilowday laakiin hadda mashruucan qaybatan waxay soo bilaabatay bishii saddexaad laba kun iyo kow iyo labaatankii way soo bilaabatay dhallinyarada ardada ah wiilasha iyo gabdhaha door intee la-eg bay ku lahaayeen in waddadan laami la saaro lala meel dhigo laamiyada ka jira magaalada oo loo habeeyey sida dowladdu ama barnaamijyada la yidhaahdo g b l g oo kale markaa soo aragnay kama dhaceen waddadan marka ardadu door intee la-eg bay ku lahaayeen macalin waxay ardadu ka ahaayeen qaybta ugu weyn mashruuca kan iyo guud ahaan mashaariicda ka socota waxay ka yihiin qayb weyn ardadu hadday noqon lahayd xataa injineerinka waxaan leenahay faculty of engineering waxay kamid dadkii qaabeeyey ribotinka iyo soo gudbinta hubinta tayada iyagaa waxay ka ahaayeen kow marka waxay bixiyeen waxay bixiyeen awood dhaqaale waxay bixiyeen awood cilmigooda iyo aqoontooda ay ku dhiseen marka runtii ardada lama dhayalsan karo awooddii ay ku bixiyeen mashruuca kan waana u mahad celinayna sidaan hore ugu sheegnay waxaan rabnaa ardadeena aad ugu mahad celina runtii dhaqaalaha ardada ma iyagaa iska aruurinaya wadadan lagu dhisay mise waxay soo marayeen dhinaca maamulka haddii ay ku darayaan oo kale lacagta sanadlaha laga qaado oo waxbarashadooda ah yuusufow waxaa jira qaab loo qaabeeyey oo qolada xafiiska finansiga ama xafiiska maaliyadda jaamacaddu u qaabeeyey in arday kasta lagu contribution ka geysto marka tanna wuxuu maray wadooyinkii iyo qaybka maaliyaddu qaabka u qorshayeen baa ardada insha allahu ay uga qayb qaateen oo xogta maaliyadda iyo ardada sida loogu xukumo iyo detailskooda dhan xaggaasu yaala laakiin contribution fiican bay bixiya waxaa ugu muhiimsan waa intaas horey dhibaato maugu qabayn waddadan intaana la hagaajin dhallinyarada waxbarashada wallaahi jaamkii jaamacadda waxaa soo gala boqol bas wax ku dhow waa dareemaysaa jaam baa dhaca marka marka jaam laba bas wuxuu haystaa basaska waxay raacayaan nin laba sayt marka jaam ma dhacayo in iyo out bay raacayaan marka waxay yaraysay tegitaankii ardada xataa wakhtigii daraasadu bilaaban lahayd waxay ka qaadatay qayb oo iyaduna hadda waxay soo dhexgalaysaa dhankii akademiga akademig waxbarashada tayinta waxbarashada jaamkii dhici lahaa oo jaamacadda dhexdeeda ka dhici lahaa way yaraynaysaa runtii duruuftii lagu qabay iyo dayacii tan oo kale dhallinyarada qaabay waxaa ka mid ahaa dhallinyaro cilmiga injineeriga bartay marka dhallinyaradaas ma ku tashkiilinaysaan ama qayb ma ka qaadanayaan in iyagana lagu daro in ay barnaamijyada g b l g-ga dowladda kala shaqeeyaan arrintan wallaahi yuusufow ardadayda injineerinka waxay ka mid ahayn saan hore u sheegay dadkii ribootkan keenay warbixinta dadka keenay sida loo qaabayna iyagaa keenay waxay ka mid tahay dadka aan soo saarayno inaanu tayadooda na tusaysa ayada ruuxadeeda oo maanta waa aragteen gelitaankii iyo bixitaankii laba sayd buu kala yahay waxa yaalay calaamadihii waxa yaalay directionkii sign directionkii baa yaalay runtii waxaasoo dhan waxay muujinaysaa tayada ardada jooga jaamacadda bariga africa si khaasatan ah ardada injineerinka oo barnaamijkan qaabayntiisa iyo fulintiisa iyo tayahubintiisaba xubinka ah marka diyaar waxaan u nahay inaan ka qayb qaadanno wanaajinta wadooyinka puntland horey baan uga ahayn g l b g-ga horey baan uga ahayn sarfay samaynta wadooyinka intaba diyaar baan horena waa u samaynay haddana diyaar waxaan u nahay inaan u shaqayno dalka iyo dadkaba wadadan waa imise kilomitir guud ahaan ay dhallinyaradu qaabeeyeen wadadan olmost waa mitir ballacuna waa mitir dhubucduna waa sentimitir waxaa kaloo xusid mudan yuusufo waxaa aragtay wadada inaanay gelin jaamacadda laakiin laba sayd oo la sameeyey oo midna yahay gelitaan midna bixitaan yahay waxa uu gelayaa cositaalka cositaalkan waa cositaalka ugu weyn oo yimaadaaniin dhakhaatiirta soomaaliyeed waxaa lagu qabtaa barnaamijyo bukaano lagu adeegayo si isxilqaana oo jaamacaddu soo ageysato marka waxaa fila waxaad dareemaysaa iyadoo ruuxadeeda bahdii caafimaadka bay dhan ka soo gelaysaa waxbarashadii caafimaadkii bilicdii jaamacadda marka intaas oo faa'iido oo isku dhafan buu leeyahay mashruucan runtii marka mashruuc aad u weyn weeye caqabadii rafka dabcan waa dhammaatay laamiga waaba aragtay oo ilaa iriddii cusutaalka waxaa yaala laami laami ilaa laamiga weyn boosaaso qofka laamiga soo qabsada laami buu nuugu imanaya laamina waa nagaga laabanaya dabcan ma jiri doono waxaan ugu bishaaraynaa cusutaalka iyo bahda ku xiran bukaanada ku xiran waxaan ugu baaqayaa dadka wadadan isticmaalaya oo ay kow ka yihiin darawallada basaska in la dhaqaaleeyo wadadan wadadan lacag badan baa ku baxday iyana waxay ka yihiin dadka beneficiariska ama dadka kow wax ka faa'iidaya waa iyaga oo maanta waxaa le dad badan oo basaskooda rafka jaamacadda u nici jiray inay maanta ay ku soo dhiiradaan marka waxaan rabnaa in la dhaqaaleeyo in ay tahay asad aan wada leenahay ama hanti aan wada leenahay qof kasti uu roolkiisa iyo dowrkiisa uu qaato waxaa jira injineeraha waxaa laga keeni jiray dibadaha ama wadamada kale ee dariska laha soomaaliya waa sanadihii ugu dambeeye waa ka duwan yihiin jaamacaddan jaamacadaha kale ardadii jaamacadda wax ku bartay oo cilmiga injineeringa bartay ayaa qayb ka ah wadooyinka magaalada haddii ay sarfays u aadayaan buundooyinka burburay marka tani maxay kusoo kordhin kadhaa baysoron kadhaa dhallinyarada wallahi waxaan kusoo kordhin karaa dad iyagaa waxay ahaayeen ardadayda jaamacadda kuliyada injineeriya ama kuliyadda injineerinka iyadaa waxay u ahayd asaas mashruucan marka waxayna tusaysaa kuwaalitiga ay leeyihiin ardadii si yacni aan qarsoomis ahayn oo la taaban karo inay u soo saareen mashruuc dhammaystiran horena ay u soo saareen haddana ay soo saareen mashruuc oo aragteen oo aad soo aragteen oo guddidii wadada iyo maamulkii degmada iyo mas-uuliyiintii gobolka kulli ay soo wada arkeen waxay tusaale cad u tahay kuwaalitiga waxbarashada jaamacadda bariga africa yaalabay markhaanti iyana ka waxaa laga kaaftoomay dabcan in injineero badan oo dhaqaale ku bixi jiray oo intaa inta lasoo hargaray ama ajaanib ah ilaa ay ku bixi jirtay in ardadayadii iyagoo samaynaya braticalkii inay soo saaraan wadda standard waxaan odhan karaa iyadaa waxay tahay guul kale kasoo kow inaan wadda dhisannay iyadaa maanta waxaan u samaynaa celebration ama ama ama ama ama ama ama ama wax weyn oo guul aan gaarnay ah in ardadii ay dejiyaan takhdiidka noocaasa waa wax weyn runtii
fahad axmed kulan oo ah hormuudka dhaqaalaha iyo cilmiga bulshada ee jaamacadda bariga africa ayaa magaalada boosaaso ugu waramayey yuusuf maxamuud yuusuf halkaad kala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee v o a haatanna kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha waxaa inoo haya faarax maxamed cali faarax buluug
kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha maanta aan ku bilaabay kooxaha sefilia iyo jelse ayaa xalay usoo gudbay wareega sideedda ee koobka kooxaha horyaalada qaaradda yurub ee champions leaga iyagoo kusoo biiray kooxaha bayer munich liverpool manchester city real madrid atletic madrid iyo weliba bonfica oo hore ugu soo baxa koobkan jelse oo la daalaa dhacaysa cunaqabateynta adag ee la saaray ayaa lugtii labaad laba iyo hal uga soo adkaatay kooxda lilia ee waddanka faransiiska halka kooxda fiyaar riyanla ay iyaduna ka soo badisay kooxda faca weynle yuventus kadib markii ay saddex iyo eber garoonkeeda uga soo badisay isku aadka siddeedan kooxood ee isku soo haray ayaa lagu wadaa in maalinta jimcaha ah la sameeyo waxaana sanadkan ku fashilmay in wareegan ay usoo gudbaan raggii caanka ku ahaa koobkan ee leonel messi neymar iyo christiaano ronaldo ma jirto saadaal rasmiya oo laga bixin karo sida kooxuhu isku haleeli doonaan hase yeeshee filowaan ma noqon doonto haddii ay isku dhacaan kooxaha liverpool iyo manchester city ama real madrid iyo atletic de madrid lugta hore wareegan ayaa la ciyaari doonaa shanta iyo lixda abriil halka lugta labaadna la ciyaari doono saddex iyo tobanka iyo afar iyo tobanka dhinaca horyaalka ingiriiskana kooxda liverpool ayaa xalay guuldarro labaiyo ebera ku dhifatay kooxda arsenal kadib ciyaar ka dhacda garoonka emirates ee magaalada london waxaana guuldarrada arsenal welwel dheer ay ku abuurtay kooxda manchester city oo horkacaysa horyaalka ingiriiska goolal ay qaybtii labaad ee ciyaarta dhaliyeen diego jolta iyo robert filomena ayaa liverpool u xaqiijiyey guushii sagaalaad oo xiriir ah horyaalka ingiriiska waxayna hal dhibic oo keliya ka hooseysa hogaamiyaasha man city iyagoo labadan kooxoodna isku wajihi doonaan garoonka itixaad tobanka bisha abriil waxaana natiijada ciyaartaasi haddii ay badisay liverpool ay albaabada u furi doontaa in liverpool ay ku guulaysato horyaalka markii labaad saddex xilli ciyaarood gudahood sida iska cad waxaan soo marnay wakhti fiican ayuu yidhi tababaraha liverpool yorgan club wuxuuna intaasi raaciyey waxaan u baahannahay guulaha nuucaana hal dhibic ayaan ka hooseynaa manchester city laakiin weli waxaa soo socda ciyaaro kale waxaan u baahannahay inaan ka badanno city qudheeda kooxda tottenham ayaa iyana xala labiyo eber uga badisay kooxda brighton waxaa sidoo kale caawa wada ciyaari doona kooxaha everton iyo newcastle ugu dambeyntiina dhegaystayaa lugta labaad ee wareegga lix iyo tobanka ee koobka europa league ayaa isna caawa la ciyaari doonaa kooxda bayer liverkuusan waxay martigelin doontaa atlanta galatastarayna waxaa u tegi doonta f c barcelona halka monokana ay martigelin doonta kooxda brag lyonna waxaa u imaan doonta kooxda f c borto xubintii ciyaarahana dhegaystayaal maanta waa naga intaa
aad ayuu mahadsan yahay faarax bulu waynu la socodsiinaya xubintaasi ciyaaralkaad kala socoteen oo waa laanta af soomaaliga ee v o a haatanna waxaad kusoo dhawaataan hees ka mid a heesahan idiinku talagalnay
heeskaasi ayaan kusoo gabagabinna baahintiin idaacaddooda idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanta dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga ee v o a idinle sidaas iyo maalin wacan oo wanaagsan